taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa dhagaxa dhigay qeyb cusub oo lagu kordhinayo saldhigga degmada xamar jajab taasi oo loogu talagalay xabsi lagu xiro haweenka dhagaxdhiga qaybtan ayaa waxaa qarashka ku baxaya iska kaashanaya maamulka degmada xamar jajab ganacsatada iyo odayaasha waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhagaxdhigan taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir macalin mahdi aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa booqashadii iyo kormeerkii maanta uu ku yimid saldhigga degmada xamar jajab halkan hadda aan taagannaha waxaan ka dhagax dhigi rabnaa xabsi lagu xiro gabdhaha oo shub ah kaasi oo loogu talagalay in dadka dembiyada kala duwan geysta dumarka in lagu xiro dhismahana waxaa ka qayb qaadanaya odayaasha iyo dadka deegaanka ee bulshada reer xamar jajab oo runtii markaan u soo bandhignayna nala qaatay in ay nagu gacansiiyaan dhismaha xabsigan dhammaanba saraakiisha iyo maamulka degmada iyo odayaasha iyo macallimiintana aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaalana waan dhagax dhigi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo maalmaha soo socdana waa la bilaaba hadduu ilaa yidhaahdo qaybtan cusub oo lagu kordhinayo saldhigga degmada xamar jajab ayaa baahi badan loo qabay